sida aad warkayaga ku maqlayseenba mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta si aqlabiyad leh waxa ay ku ansixiyeen xukuumadda cusub ee dhowaan uu soo magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon fadhiga maanta ee baarlamaanka waxaa goobjoog ka ahaa axmed xasan colaad oo warbixintan goor dhaweyto muqdisho mudanayaasha baarlamanka dowladda kumeelgaarka ee soomaaliya ayaa maanta si aqlabeed leh u ansixiyey xukuumadda cusub oo dhowaan soo dhisay ra'iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid mudanayaasha oo maantai la hor keenay golahan wasiirada ayaa ugu horrayn waxaa codsi u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo kulankii maantay baarlamanka ka qayb galay kana codsaday mudanayaasha baarlamanka inay xukuumaddani ay meel mariyaan inkastoo saxaafadda dibajoog ay ka ahayd codsiga madaxweynaha markii baarlamanka oo u jeedinayey intaasi kadib ra'iisul wasaare cabdi faarax shirdoon ayaa xukuumaddiisa waxqabadka ay ku shaqayn doonto u soo bandhigay mudanayaasha baarlamanka una akhriyey waxaana ka mid ahaa waxyaabihii halkaasi uu ka jeediyey kow qorshaha dowladda ee arrimaha gudaha sugidda amniga iyo xasilinta dalka haddii eebba idmo waxaannu dib u dhisi doonnaa una tayayn doonnaa hay-adaha amniga qaranka ee kala ah ciidanka xoogga dalka ciidanka booliska ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaannu xoog iyo xeeladba kula dagaalami doonnaa argagixisada iyo xagjirnimada waxaannu wax ka qaban doonnaa burcadbadeednimada iyo sababaha keen ra-iisul wasaaraha kadib mudanayaasha ayaa isla dhex maray in codka kalsoonida loo qaado xukuumadda waxaana arrintaasi ka hadlaya mudane xasan abshir faarax oo codsigaasi soo jeedinaya waa dhegaysanay baray ministarkii iyo xukuumaddii uu keenay liiskii barnaamijkiina waa uu inoo akhriyey si tafaftiran ayaana hubtii oo kooban baana barnaamijka loo soo bandhigay waxaa weeye mudanayaal marwooyin yaynaan wakhti iska qaadin aan codsigii madaxweyneha tixgelinno aan tixgelinno
guddoomiyaha baarlamanka brofesor maxamed cusmaan jawaari ayaa mudanayaasha la hadlay wuxuuna sheegay in xukuumadda codka kalsoonida loo qaadayo waxaa cod baan gelinaynaa kalsoonidii xukuumadda in la siiyo imisa su-aashii fiirsada gacantan ha taagnaanta ilaa laga tiriyo xildhibaan miis iska kici karaa ma jirto ilaa aan tirada xidhno min fadlakum ilaa oo laga soo tirada natiijada soo baxayna cid hadli karaysa ma jirto halan layweydin maayo nuqta nidaam layweydin maayo ilaa tirada aan helo imisa ogol xukuumadda maanta hortiina keentay barnaamijka in aad kalsoonidii siisaan oo si ay ku ansaxdo soo tiriya soo tiriya hal hal igu soo tiri gacmo ayaana dejinin ilaa tirada aan dhammayno min fadlakum raalli ahaada gacantii aana dejinin ilaa aan tirada ogolaano codka kalsoonida markii la qaaday kadib waxaa natiijadii ku dhawaaqayaa mar kale brofesor jawaari
waxaa goobjoogaa sida haddaan idinku sheegay tirada xaadirka ah tirada xaadirka ah waa laba boqol iyo shan iyo labaatan sidaan idin sheegay waxaa ogolaaday laba boqol iyo sagaal iyo toban waxaa diiday saddex waxaa ka aamustay saddex
markii ay dhammaatay natiijadii ansixinta xukuumadda cusub waxaa u mahad celiyey ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon mudanayaasha baarlamanka mudane guddoomiye mudanayaal waxaan halkan u istaagay inaan si buuxda uga mahadnaqdo kalsoonida aad isiiseen ee boqol iyo sagaal iyo tobanka xildhibaan ay laba boqol iyo sagaal iyo tobanka xildhibaan ay u muujiyeen inay ku kalsoon yihiin barnaamijka dowladdayda iyo xubnaha dowladdayda si buuxda baan idinkaga mahadnaqahayaa waxaan sidoo kale u mahadnaqahayaa saddexdii idiiday iyo saddexdii aamustay waxay calaamad u tahay in baarlamaanka soomaaliya ay ka dhex shaqayso dimuqraadiyad waa calaamad fiican waa calaamad ay ka dhex muuqan kadho isbeddelka aynu u taagannahay iyo inaanun horay u soconno axmed xasan colaad v o a muqdisho haddaba xubnaha golaha baarlamaanka soomaaliya oo maanta ansiyay xukuumadda uu dhowaan soo dhisay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid xubnaha golaha ayaa maalmahanba ku kala arrinta duwanaa meelmarinta xukuumaddan cusub maxaa haddaba maanta suurtogeliyey in mudanayaasha baarlamaanka ay oggolaadaan golaha wasiirada ee ra-iisul wasaare saacid waxaa arrintaasi falanqaynaya cabdi diirshe oo faaqida arrimaha siyaasadda madaxna ka ah urur la yidhaahdo somaali canadian diaspora alliance oo ka dhisan waddanka canada cashe ibraahim aadan cashucuud oo washington joogta ayaa ku waraysatay khadka telefoonka ee magaalada toronto ee dalka canada muddo dheer ayaa la sugayay in maaragtay la ansixiyo golahan wasiirada maantay ansixintaas runtii waxay ay tahay tallaabadii ugu horeysay hore loogu dhaqaaqi lahaa waxaanan u arkaa inay tahay arrin aada iyo aada u wanaagsan oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ay wada sugaysay si loo bilaabo shaqadii ummadda hortaallay cabdi diirshe waxaan ogeyn in maalmahanba golaha baarlamaanka xubnaha ku jira inay ku kala qaybsanaayeen ansixinta xukuumadda ra-iisul wasaare saacid maxaa hadda suuro geliyey baad isdhihi kartaa in xukuumadda maanta ay ansixiyaan golaha baarlamaanka marka ugu horreysa horta waanan xusnaa waxa la isku haysto maxay tahay oo looga soo horjeeday dadka qaarkood ay u leeyihiin horta qabqabsi ayaa jira qabqabsigaa salkee ka imanaya marka sidaan wada ogsoonnahayba dalka waxaa ka dhacay burbur burbur aada u weyn mid dhaqaale mid siyaasadeed iyo mid bulsho oo keentay ummadda soomaaliyeed inay dhaawacanto wadajirkoodii waayadan dambena ay socotay in ummaddu ay ku kala qaybsanayd qabiil kooxaysi diineed iyo maaragtay iisheeg faragelin dibadda ah oo joogto ah oo sii weyneynaysa inay jirtay isqabqabsigan marka wuxuu uu runtii ka turjumayay kala qaybsanaanta ummadda soomaaliyeed dadka qaarkood ayaa waxay ku doodayeen oo ay lahaayeen annagu haddaan nahay reer hebel kama dhex muuqano golahan wasiirada marka uma aragno dawladdan inay maaragtay annaga ay namatasho waxay maaragtay muujinaysaa marka ansixintii maanta la ansixiyay wasiiradaas waxay kutusaysaa in is-afgarad uu dhacay oo meeshaas hore looga socday sida wararka nagu soo gaarayaan waxaa la sheegayaa in qaar ka mid ah xubnihii golaha baarlamaanka ee iyagu dhaliilsanaa amaba diidanaa ansixinta xukuumadda ra-iisul wasaare saacid in lagu qanciyey in xilo la siin doono marka soo ma dhici karto haddii ay taasi dhacdo in xukuumadda ay tiradii loogu talagalay ay kor u kacdo waa dhici kartaa umana arko wax weyn oo dhibaataa inay keenayso waxaan isleeyahay haddii maslaxad loo arko intaa la sameeyo wax dhibaataha ay ummadda soomaaliyeed u keenayso lama arko marka shaqada taallaa waxaa qaban kara dad aada iyo aada u badan runtii haddii marka la keeno wasiiro kale lagu soo biiriyo ama maaragtay wasiiro ku-xigeen lagu soo biiriyo runtii waxay maaragtay sahlaysaa uun shaqadaas la qabanayo laakiin mar kasta waana niyadda ku haynaa dhaqaalaha waddanka waddanku dhaqaalo badan male dhaqaalaha dawladda hadda wuxuu badanaa uu ku xiran yahay dawlado shisheeye oo gacanta hadda maaragtay ku haya lagumana xisaabtami karo dhaqaale wadamo kale gacantooda ku jira inaad dalkaaga ku dhisato saas awgeed tobankan wasiir in laysku qanciya ayaa wanaagsanaan lahayd oo la yidhaahdo dalku maanta uma baahna qabiil qabiil in wax lagu qeybsada wuxuu u baahan yahay dad taya leh oo shaqadaa qaban kara in loo dhiibo annagoo dhanna aan ku aamino waxaan u arkaa dadkaa lasoo xulay hadda inay shaqadaa ka bixi karaan oo ay ila muuqdaan dad aqoontii leh ee kartidii ka muuqato cabdi diirshe waxaa jirta in wasiiro loo dhiibay wasaarado dhowra laysugu daray oo hal wasaarad laga soo saaray marka markaad fiiriso hawsha hadda loo baahan yahay in la qabto iyo hal wasiir oo intaas oo wasaaradood shaqadoodii laysugu geeyey ma kula tahay intaasi ay fududeyn karto in ay golahan wasiirada ay shaqeeyaan sidaad ogsoon tahayba wa wasiirka waxaa laga rabaa inuu maaragtay uu meesha la yimaado aragti siyaasadeed oo qoto dheer oo uu ku hogaamin karo wasaaraddaas loo dhiibay aragtidaas qotada dheerna uu abuuro dadkii shaqadaas fulin lahaa saad ogsoon tahay wasaaradaha badnaantooda dhib ma laha waxa weeye in shaqada loo dhiibo agaasimayaal aqoon leh agaasimayaashaasna ay yihiin kuwa lagu soo xulay kartidooda iyo aqoontooda haddii wasaaradaha loo dhiibay wasiiradaas ay isku dayaan inay wax u dhiibaan dad aqoon leh ay ku soo xulaan kartidooda ilaaliyaanna wixii lagu aaminay oo ummadda ay ilaaliyaan dhaqaalihii loo dhiibay ay ilaaliyaan oo dalka ay horseedaan shaqo hufan runtii waxaan u arkaa inay meel fiican ku dambeynayso cabdi diirshe oo faaqida arrimaha siyaasadda madaxna ka ah urur la yidhaahdo somaali canadian diaspora lines oo ka dhisan waddanka canada oo qadka telefoonka ugu warramayey waryaheena cashe ibraahim aadan cashe cuud oo washington joogta